الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين baabkii u dembeeyey ee shalay aan qaadannay min riyaadi الsaalixiin wuxuu ka hadlayey beycu اlxaadir lilbaadi wa talaqi الrukbaan wاlbeyc calaa beyci akhiih wاlkhidba calaa khidbati akhiih intaba inay xaaraam yihiin beycu اlxaadir lilbaadi xadiid ibni cabaas radia allahu canh waxaa ku jirta in la weydiiyey oo la yidhi maxay tahay laa yabiicu xaadirun libaad macnaheedu waa max wuxuuna ku jawaabay ibnu cabaas radia allahu canh laa yakuunu lahu simsaara asimsaarna waa adalaal waxaa marka la isweydiiyey dadka yacni isticmaalka ama shaqada dallaalnimadu waa badan tahay waxyaabaha hadda zamanka aada loo isticmaalayna ka mid tahay arrintaasi ma xaaraan baa sharcan dabcan axaadiid waxaa ku soo aroortay inay xaaraamtaa weliba xadiidka ugu horeeya nebiga calayh salatu salaam wuxuu yidhi wain kaana akhaahu liabiihi wa ummih hadday doonaa hadday doonaa isku aabay isku hoya ha ahaadaan midka uu iibinaayo culummadu waxay sheegeen qof baadiye ka yimid albaadiy waxaa la yidhaahdaa waa qofkan magaalada markaa aan deegaan ku ahayn oo ghariib ku ah shardi ma ahan baadiye keliya inuu ka yimaado xataa hadduu magaalooyin kale ka yimaado ama tuulooyin kale ee meeshaasi uu yimaado meeshaas baadin buu ku yahay waa qof ghariib ku ah qofka noocaasa ee badeecada magaalada keenaya ama waxyaabo iiba keensanaya doonayana inuu magaalada ku iibsado in laga hor tago ama la yidhaahdo anaa dallaal kuu noqonayo kuu iibinaayo qiimaha aad sheegaysood rabta inaad ku iibisa mid ka badanaan kugu iibinayaa arrintaasi xaaraam waay markii laga helo shuruudda ay culimmadu sheegeen shuruuddaasi hadday dhammaystirnaato xaaraan bay noqonaysaa shuruuddana afar shardi waay shardiga koowaad waxa waaye an yakuuna albaadi inamaa xamala almataaca lilbeyc albaadi waa midkii lasoo sheegay waa midka aan yacni ghariibka ku ah deegaankaas oo wax ku iibinayo waa inuu ahaado inamaa xamala almataaca mid alaabta soo qaaday lilbeyci waa inuu u soo qaado yacni marka koowaad ee alaabta uu magaalada keenaayo waa inuu ugu talagalay lilbeyc ganacsi waa inay tahay ma ahan alaabuu guri dhigan lahaa ama ugu talagalay inuu magaalada ku dhaqdo magaalada ou ku haysta ma ah waa lilbeyc wuxuu u keeno waa shardi shardiga labaad an yakuuna albaadi caasiman cala albeyci fi lxaal qofka albaadi waa inuu ahaado mid go'aansaday cala albeyc badeecadaas oo wada inuu iibiyo fil xaali uu ku iibiyo fil xaal macneedu waa maxay xaaladda markaa la joogay inuu iibiyo go'aansaday shardigani kii hore ma kala duwan yihiin waa kala duwan yihiin kii hore alaabtan wuxuu ugu talagalay inuu iibiyo laakiin shardi ma ahayn inuu wakhtigaas iibiyo waxaa dhici karta inuu iib u keeno laakiin isbuuc kadib ugu talagalay inuu iibiyo ama laba isbuuc kadib ama bil kadib shardigan labaadaa marka taa ku saabsan waa inuu yahay mid go'aansaday inuu alaabtaas iibiyo fil xaal xaaladdaasuu rabaa inuu gado ma raba inay dib dhacdo shardiga saddexaad an ya'tiya alxaadiru ila albaadi wa yas'alahu daalik alxaadir waa kii magaalo jooga magaalada joogay waa inuu u yimaado ila albaadi midkii baadiyaha ka yimid ama badeecada la yimid oo wayas'alahu daalika arrinkaa uu weydiiyo wuxuu leeyahy anaa kuu iibinaaya wuxuu u bandhigayaa codsi shardiga afaraad an yakuuna fi nnaasi xaajatun ilaa daalika almataac dadku waa inay arrinkaa u baahan yihiin yacnii badeecada qofkaasi uu wado waa in dadka meesha ama magaalada ku nool ay baahi u qabaan wاlbaladu dayiqun magaaladuna ama beledku waa inuu yahay mid yar oo ciriiriya magaalada ciriirigeeda waxay ka rabaan haddii magaaladu magaalo ballaaran ay tahay dhowr qofood oo baadiye ama meel bannaana wax ka keentay miyaa la tabayaa magaaladu la dhibtoonaysa magaalo weyn lama dhibtooto laakiin magaaladu hadday tahay mid yaroo kooban dadkeeduna ay kooban yihiin way la dhibtoonaysaa badeecadaasna loo baahan yahay ninkan dallaalkaa marka wuxuu sa- een, yacni sabab u noqonayaa inay dadka meeshaasi deggan badeecadii ay rabeen ay qaali ku noqoto maxaa yeeley ninkan socdeen ba- ee, baadiyaha ka yimid asiga ujeeddadiisu waxay ahayd inuu waxaan iibsado intii laga siinayana laga siiyo marka waa laga faa'iidaysan lahaa qiimo jabanna wuu ku iibin lahaa laakiin dallaalkaana waddada u istaagay markaasuu leeya maya qiimahan waa jaban yahay ha ku iibina anaa qiimo badan kugu iibinaya taasi waa darar cala annaas dadkay dhibaato ku tahay afartan shardi haddii la helo dallaalnimadu xaaraam waay afartan shardi haddii la helo xaaraamay noqonaysaa kow ninka alaabta keenay inuu u beec ugu talagalay hadduusan beec ugu talagelin xaaraan ma ah labo waa inuu ugu talagalay inuu maalinkaa iibiyo hadduu rabo mustaqbalka inuu iibiyo xaaraan ma ah in macnaha een, qofka maaragtay dallaalka uu kala wareego saddex in qofkan dallaalka asiga uu weydiisto uu yidhaha anaa kuu iibinaya hadduu yidhaa hadduusan ka codsanin ama uusan u bandhigin ee kii hantida lahaa ama maalka lahaa uu intuu u yimaado yidhaahda ii gad xaaraam ma aha waa bannaanta laakiin waxay xaaraam noqonaysaa waa markuu yidhahdo waa kuu gadayaa hakeen qiimo fiican aan kaaga bixinaya afar waa in dadku u baahan yihiin badeecadaas beledkuna uusan ahayn beled ballaaran oo ka kaaftoomaya ama aan dareemi karin waxyaabahaas yaryarka maxaa yeele hadduu beledku ballaaran yahay oo waasic yahay ma loo baahanayo ta'siir weyn iyo saameyn weynna yeelan mayso shuruudaha afartaa haddii la helo baycu lxaadiri lilbaadi muxuu noqonayaa xaaraan buu noqonayaa laakiin ayadoo shuruudan la helay haddii uu ku dhaco oo u iibiyo dabcan xaaraam waaye baa leeyahy beycu ma ansaxaya beycu waa ansaxayaa beycu waa saxiix laakiin qofkaasi waa aasimo waa dembiilowa talaqi rukbaanna waa la mid beycu waa saxiix laakiin qofku dembiilo waa talaqi rukbaan waa soo sheegnayo waxa waye in qofkii bannaanka looga hortago badeecada watay ama xoolaha watay ee la yidhaha anaa kaa iibsanaya tii hore dallaalnimi ahayd tan laakiin adaaba raba magaalada bannaankeeda uga hortegaysaa waxaa leedahay iga iibi aniga qofkaasina waxaa laga yaabaa suuqi inuu jaahil ka yahay intay badeecadu ka joogto meeshaasi maxaa soo geli kara qarar iyo khiyaana imaan kara oo qofkaan laga hortegay waxaa suuragala badeecadiisa hadduu suuqa geysan lahaa in lacag fiican laga siin lahaa laakiin ninkan bannaanka uga hortegay uu ku sirmay uu leeyahay maya qiimuhu waa jaban yahay ayaantan suuq ma jiro marka intaan aniga kaa siinaya ugu sarreeya magaalada markuu yimaadaan waxay noqonaysaa cagsu daalik arrintii arrin ka duwan oo la kulmaya beecaas waa saxiix laakiin hadday dhacdo oo qofkii badeecada wata suuqa markuu tago ay u caddaatay in la khiyaanay maxaa u furan waxaa u furan inuu ka soo ceshtaa u furan inuu yidhahdo ii soo celi badeecadeeda khaa'ina tahay uu ka ceshta badeecadii waa u bannaan tahay hadduu iskaga haru sidaa ku socodsiiyana beecu waa soconayaa laakiin waa dembi in laga hortago ayadana waa xaaraam arrimahaasi culimmadu waxay uga hadlaan fii fii kutubi alfiqhi gaar ahaan fii kitaabi albuyuuc ayaa inta badan looga hadla laakiin alimaamu nawowi raximahullah wuxuu halkan u keenay kitaabkan ku jirnaa wuxuu yahay kitaabuulmanhiyaat waxyaabaha la iska reebay qeybo badan oo ka mida inuu sheego ugu talagalay waxyaabaha la iska reebeen arrimahan ka mid yihiin qaala raximahullah baabu nahyi can idaacati almaali fii gayri wujuuhihi alatii adina adina sharcu fiiha wuxuu baabu yahay in la iska reebo can idaacati almaali maalka oo la dayaco oo lagu dayaco fii gayri wujuuhihi wejiyadiisa waxaan ahayn allatii wejiyadaasoo adina sharcu sharciga uu amray fiiha dhexdeed wejiyadii sharciga uu amray waxaan ahayn in maalka lagu bixiyo in la iska reebo ayuu baabu yahay wejiyada aan sharciga ahayn waa wejiyada xaaraamtaa wa in maalka lagu bixiyo waa xaaraam can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ina allaha tacaala yardaa lakum halaaan allah subxaanaه wa tacaala wuxuu idinkaga raali noqonayaa saddex wayakrahu lakum allana wuxuu idiin nacayaa alaaan saddex fayardaa lakum alla wuxuu idinkaga raali noqonayaa an tacbuduuhu inaad caabudaan walaa tushrikuu bihi shay-an waxbana aadan ilaahay la wadaajina wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiican iyo xarigga alle inaad qabsataan ood ku dhegtaan walaa tafaraquu oo aadan kala tegina wayakrahu lakum alla wuxuu idiin nacayaa qiila waqaala qiila waxaa la yidhi waqaala wuxuu yidhi wa karata asu'aali iyo su-aasha faraha badan wa idaacata almaali iyo hantida oo la dayaco rawaahu muslimun wa taqadama sharxu muslim ayaa wariyey sharxiisuna waa soo hormaray buu yidhi xadiidka hadda ka horna waa soo marnay nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu leeyahay allah subxaana wa tacaala saddex buu raalli idinkaga yahay saddexna waa idiin nacay oo ilaahay subxaana wa tacaala ma jecla inaad la timaadaan saddexda uu raalliga ka yahay towxiidka ugu horreeya an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-an waa towxiidkii arrinta labaada rabbi raalli ka yahay subxaana wa tacaala uu raalliga nooga yahay inaan la nimaadno waa inaan xariggiisa qabsanno xarigga alla waa maxay waa diinta islaamka waay markii lasoo koobo waa diinta islaamka in islaamnimada lagu dhegoo la qabsadoo lagu camal falo walaa tafaraquu oo aadan kala tegina ilaahay tafaruq ma ogolo subxaana wa tacaala kooxaysi ilaahay subxaana wa tacaala raalli kama ah allana wuxuu idiin nacay saddex saddexaas mar hore waa jecel yahay alle saddexdaana alla waa karaahiyeysanaya subxaana wa tacaala mid waxa waaye qiila waqaala qiila waa la yidhi wa waqaala wuxuu yidhi qiila waqaala arrinkan aad u badan yahay ilaahayna ma jecla subxaana wa tacaala qofku haddii qiila waqaaladiisu ay badato beentiisaa badnaanaysa dhacdhiciisa iyo gafafkiisuna waa badnaanaya kullamaa qofku hadalkiisa bato khata'iisaa badnaanaya waxaana loo baahan yahay xifdu lisaan in carabka la ilaaliyo waa muhiim lagala ilaaliyo can ilmuxaramaat wa kahrata su'aali iyo su-aasha faraha badan su-aalaha faraha badan ilaahay ma jecla subxaana wa tacaala su-aalaha maxaa laga wadaa laba macnoba way ixtimaashaa bay yihahdeen culammadu in tuugsiga loola jeedo tuugsiguna waa xaaraam oo qofka dadka uu wax weydiisto u gacan hoorsado asalkeedu xaaraam waay ma bannaana dadka qaarna waxayba ka dhigtaan caado inay dadka wax weydiistaan oo waxaa laga yaabaa qofkan asagoo wax heli kara baahi ku dhegganna aysan jirin inuu yidhaahdo wax hallay siiyo mararka qaarna waxayba noqotaa wax shahwo ah oo qofka uu rabo oo aan laga goy karin hadduu la qabsado maba rabo meel kale inuu wax ka soo xasiliyo inuu dhaqaalo meel kale u doono ma rabo waxay ugu macdahay wax hallay siiya inuu yidhaahdo taasuu jecel yahay oo dadka gacan hoorsado arrintaasina xaaraam waay saddex saddex qaybood ayuu nebigu ka soo reebay sala allahu alay wasalam hadda ka hor waa soo marnay kitaabkaanaan kusoo marnay fii riyaad الsaalixiin xadiidu qabiisa qabiisa ibni cuqba midda ku xigtay alla uu karaahiyeysanaya waxa waa idaacatul marka taa waa mid su-aalaha in loola jeedo tuugsiga midda labaad waxa waaye su-aalaha diiniga laakiin haba yaraatee wax faa'iide ah oo qofka si gaara ugu jira aysan jirin waxbaa iskaga soo dhacaya waxyaabaha qaar wax dhacay ma aha wax la arkay ma aha wax iftiraadiya oo markaa asiga uu abuuranaayo waay markaasuu leeyahy waxaasi waxaas hadday dhacaan ka waran salafku waa necbaa jireen as'ilada noocaasa walidaalika qaarkood waxaa laga soo naqliyey inay dhihi jireen ma dhacdo waxa aad sheegayso hadduu yidhaahdo maya wuxuu dhihi jira markay dhacdo ii imow markaasaan kaaga jawaabayaa laakiin waxaan jirin oo aan dhicin inaad tidhaahdid hadday waxaas dhacaan ka warran sax ma ah waxaa laga hadlayaa waa qofka su'aal doonaya amaa qofka taalibucilmiga ee wax baranaaya wixii waxbarashadiisa ku xihane as'ilo ah oo culumta uu baranaya ilan qofku wuxuu baranayaa wax taagan iyo waxaan taagnayn intaba wuxuu rabaa inuu wax ka ogaado kaa waa u bannaan tahay laakiin su'aalaha hadalbadida loola jeedo ama tacannud iyo madax adeeg loola jeedo iyo wixii la mid ah su-aalahaas ilaahay waa karaahiyeysanaya yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaaءa in tubda lakum tasu'kum wuxuuna yidhi nabiga calayh isalaatu wasalaam inamaa ahlaka man kaana qablakum kahratu masaa'ilihim waاkhtilaafuhum calaa anbiyaa'ihim dadka idinka horreeya waxaa halaagay masaa'ishooda faraha badan su-aalaha tacanudka ee madax adeega loola jeeda ee faraha badan iyo khilaafka ay ambiyada khilaafayaan wa idaacat almaal wuxuu kaloo alla karaahiyeysanayaa subxaana wa tacaala hantida iyo maalka oo la dayaco waana ashaahid min alxadiid waa halkan we idaacat اlmaal maalka in lagu dayaco oo lagu bixiyo wejiye xaaraama ma bannaano dadka qaar kama fakiraan maalka meesha uu ka soo galaayana kama fakiro meesha uu ku bixinayana kama fakiro arrintaasina khatar waa maalinta qiyaamana waa lagu weydiinayaa laa tazuulu qadama cabdin xataa tus'al can arbac afartaasi maxaa ka mid ah can maalihi min ayna اktasabah wa fii ma anfaqah maalkiisa waxbaa laga weydiinayaa afarta mas'alee nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam saddexda kale su-aashooda hal xaba bay ahayd laakiin mas'aladan maalka ku saabsan laba su'aalood waayo su-aasha koowaad xaggeed ka heshay waa maalkan kow xaguu kaa soo galay haddii wejiye xaaraama uu kugu soo galay khatartayday leedahay su-aasha labaadoo lagu weydiinaya markaa taa hore ka jawaabto waxa waaya maalkan ku soo gala xaggee ku bixis ayadana waa inaad jawaabo hesho qof walboo muslim waxaa la rabaa marka inuu ka fakiro waxa soo galaaya ma xalaala mase waa xaaraam hadday xaaraam yihiin ilaahay uga baq subxaana wa tacaala iska ilaali haddii ay xalaal yihiinna ilaaha kugu irsaaqa subxaana wa tacaala alla uga shukri shukrigana waxaa ka mid ah maalka sida xalaasha kugu soo galay si xalaala ku bixi wejiye xalaala ama mashruucoo ilaahay jecel yaha subxaana wa tacaala ku bixi iska ilaali inaad ku bixiso fii wujuuhin muxarama wejiye xaaraama inaad ku bixiso ayaan dhoweyd magaalada muqdisho waxaa ka dhacday waana dhacdaa mar walba hal mar ma ah qolooyinkan fanaaniinta ay ku sheegaan mid ka mid ahaa timid markaasaa waxaa la yidhi xaflado loo dhigay waxa loo ordaayo waxa waaye waa inay haysto ayadoo qaawan lacagaana lagu galayaa maaqaan dadka qaar waxay sheegeen calaa qofkii labaatan doolar muxuu soo fiirsanayaa fisqi iyo fasaad lacag ku bixi waay lacagtaasi qofka uu bixinaya muxuu ku bixiyey weji xaaraamuu ku bixiyey wixii qalbigiisa dili lahaa oo diinkiisa dhaawici lahaa buu ku bixiyey wixii aakhiradiisa wax u dhibaayuu ku bixiyey xataa lacag la'aan hadduu ku galo meeshuu tegay waa makaan zuur iyo munkar lagu hayo waaladiina laa yashhaduuna zuura waidaa maruu billaqwi maruu kiraama min sifaati almu'miniin waxaa ka mid ah amaakinta munkaraadka inaysan mu'miniinta xaadirin ma xaadiraan mana ka qayb galaan bal hadday ag marayaana waxaa la rabaa inay dhagaha ka furaystaan iska daa inuu u daawasho tago ama uu ka qayb galo ama uu ihtimaamiyo ama uu lacag ku bixiyo arrintaasi waa fasaad cariida رواه مسلم وتقدم شرحه عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال وحول أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه مغيرة بن شعبة أي وحو إي يري ويري كتاب وقري إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة صلاة والبواجب قداش النبي وحو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ذكرك أيو أخرني اللهم لا مانع لما أعطيت إله عدي ذا يملها أمدي ذي كرته وحي آد بحصه ولا معطي عد بحن كرتنا ملها لما منعت وحا ديده ولا ينفع ذا الجد منك الجد مدك غني النمضة أصاحيبك أه غني النمدي سنة حقا وحبتر ميسو كان في عميس هذيك وصامر هذا كور وكتب إليه وحون أقري أنه كان ينهى إنه النبي الربي عن قيل وقال وإضاعة المال إيه هنتدو الله ضيعه وكثرة السؤال إيه سؤالها فرها بدن وكان ينهى وحكر النبي الربي عليه الصلاة والسلام عن عقوق الأمهات هو يوينك الله عاصيه ووأد البنات قبلها والله آصه ونلش الله آصه ومنع وهات ومنع إيه ديدمه وهات كان إنا تراه كان oo adiga keliya aad wax aruuriso inaan wax kaa bixinna aadan ogolaanin saxma inaad noqoto jamaac mannaac aljamaacu lmannaac waa midka hantida aruuriya waa jamcinaya meel walbay ka soo gashaba waa jamcinaya waa maal jecelya laakiin lacagahaas uu jamcinaayo iyo maalka uu jamcinaayo ma ogola inuu shilin ka bixiyo zaka ku bixi maayo nafaqana ku bixi maayo taa nebigu calayi salatu salaam waa reebay inaad xuquuqdii lagugu lahaa aada diiddo inaad bixiso sida zakada iyo nafaqaadka waajibka dadkana aad mar walba tidhaahdo ha la keeno haati soo aruuriya nebiga calayh salatu salaam arrintaa waa arrinkaa waa reebay waa mancin waa haat متفق عليه وسبق شرحه شرح سن وهرمر باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه وحو باب يها إن لإسكر ريبه إن قف مسلم لغو إشارة هب يوحي لمدة سواء كان جادا وحا اسكم إذا قف قاسي إنو يهي مد أي نبكة هاي هبك أو مسلم كو إشارة يو أو مازحا أما إنو يهي مد كفتما يو اسكم إذا والنهي وحو كلو باب يها إن لإسكر ريبه عن تعاطي السيف سيفت إن لإسكر ديبه masluulan xaalay tahay mid gasheedii laga bixiyey seeftii ayadoo la soo siibay in la isku dhiibana sharcigu waa reebay can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allah alay slam qaala wuxuu yidhi laa yushiiru axadukum ilaa akhiihi bisilaax laa yushiiru hadda waa nafyi laadaani naafiye waay laakiin nafyigan maxaa loola jeedaa waa bimacna nahyi waay laa yushiiru axadukum axadkiin ma ishaaraayo bimacnaa yuusan ishaarin w ilaa akhiihi walaalkii yuusan ku ishaarin bisilaaxi hub fa innahu laa yadrii maxaa yeele ma garanayo lacalla shaydaana waxaa laga yaabaa shaydaanku yansicu inuu hubkaasi ka siibo uu ka bixiyo fii yadihi gacantiisa fa yaqaca markaa uu ku dhaco fii xufratin god oo mina naari naarta ka mida god naarta ka mida se ugu dhacayaa qof muslima markuu ku dilo god naar ka mid uu ku dhaca qofkaas wuxuu noqonayaa qof walaalkii dilay muslim in la dilo qof mu'mina la dilana waa min almuubiqaat waxyaabaha qofka halaagaya ka mid ah marka waxaa laga yaabaa hubkan aad walaalkaa ku ishaarayso in shaydaan gacantaada ka rido oo adoo ku ishaaraya maalan seeftii aad ku dhufato ama beddelkii seefta rasaasta aad ku dhufato adoo ku ishaaraya in badanna waa dhacaa khata'aas ammaanka qoroguu furayaa qofku ku taagtaagaya asoo la kaftamaaya shaydaankaa jag ku siinaaya marka fartii uu riishadda ku haayey ayaa shaydaan ku riixayaa xabaddii waa ka soo baxda walaalkiina waa dhintay nadaame iyo shallayta halkaa uga bilaabmaysa waxaana laga yaabaa inuu ku dhaco ama uu galo fii cadaabi illaahi caza wajal fa yaqaca fii xufratin min annaar markaa wuxuu ku dhacayaa god naarta ka mida mutafaqun calayhi wa fii riwaayatin limuslimin qaala qaala abulqaasim sala allahu calayhi wasalam man ashaara ilaa akhiihi qofkii walaalkii ku ishaara bixadiidatin bir fa ina almalaa'ikata talcanu qofkaasi malaa'igtaa lacnadaysa xataa yanzica ilaa uu ka baxo arrinkaa uu ka joogsado wa in kaana akhaahu midkuu hubka ku taagaya haba ahaado walaalkii liabiihi wa ummih hooyadii aabbihii ay dhaleen waa ila dhashay cudurdaar ma ah xataa walaalkaa kula dhasha ha ahaado inaad hub ku taagta kuuma bannaana markii la leeyaha kuuma bannaana ma aha keliya inaad rabta inaad disho ma aha ama ku kaftan ama dhab ha kaa ahaato waa isku mid mar walba xaaraam waa laguma kaftama in hub la isku ishaaro hubkuna qoryo keliya ma aha seebtu waa hub tooraydu waa hub waxyaabaha wax diloo dhan la iskuma ishaaro qowluhu yanzicu dubida bilcayni almuhmalati maca kasri zaayi وبالغين المعجمة مع فتحها وعرض وحا لو ضبديي عينتا يعني وحا لو ضبديي ويل عين يعني عين إنها تهي عينتا وحو كسارا يغين معه مع كسر الزاي أيضا لقب إن زاد الله هاصد ينزع لليه وحا كرول الضبدية بالغين المعجمة مع فتحها وحا كرول الضبدية qoyntii dhibicda lahayd ayadoo lala qabo in la fadxinaayo za'da oo aad tidhaahda yanzaqu yanzicu iyo yanzaqu wa macnaahumaa mutaqaaribun labadooda macnahood waa isku dhow yaha buu yidhi macnaahu bilmuhmalati markii la dhibic tiro waa caynkii macnihiisu waxa waay yarmi yanzicu bimacnaa waa yarmi yarmi wa yufsidu وبالمعجمةna waxa waa yarmي ويfsid waa ganaya waana fasahaadinaya w وأصل النزعi نزعiga aصلkiisuna waa الطacن والفaساad waa طacn yani duritaanka iyo fasaadka w وعن جابر رضي الله عنه قال وحر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحر ريبة أن يتعاطى السيف سيفت إن لسكو ديبه مسلولا حالته مد قشي لغا بحي سيفت هدي لسكو ديبه حتى وحال الربا أيضا قشي دي كجرت إن لسكو ديبه سيفت محالة من نقناية توريد والمد وحالة مده قرية هذا الاستعماله قشة قرية وأمانك الله حروه qoriga gashiisa hadda waa ammaankaoo loo xiro asagoo ammaanku u furan yahay qofka haddaa u dhiibto waxaa halisa asiga inuu isku dilo waxaa kaloo halisa inay cid kale uga fakato ilan ma oga inuu qoriga ammaankiisa furan yahay in kale waxaaba laga yaaba marka ugu horraysu ka qabanaya inuu riishada qabto arrintaasina mafsado weynaa ka imaanaysa dadka qaarna way fududaystaa marka waxyaabahaasoo dhan in la iska ilaaliyo way nebigu waa reebay sala alla alay slam in seef la isku dhiibo attacaati waa attanaawul waa wixii la isku dhiibaayo way رواه أبو داود والترمذي وقال وحير حديث حسن باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر حتى يصلي المكتوبة وعو باب يهي كراهية دا أما إني مكروه تهي إن مسجد كلا قبحه مركو أدن كدعا كدي إلا بعذر إلا عذر دار إنه قفكاس أبحا يمويان أدن مرها دور دعا مسايدك إن لقبحه ومكروه إلا إنه قفكا عذر دار أبحا يمويان xataa yusalliya almaktuuba ilaa salaada faradka uu tukado bixi maayo mar hadduu adinka dhaco can abi shactaa qaala wuxuu yidhi kunnaa qucuudan maca abi hurayrata radia allaahu canhu fi lmasjid abu hurayra maci ayaan waxaan la fadhinna buu yidhi masaajidka faadana almu'adinu mu'adinka ayaa adimay faqaama rajulun min almasjid nin baa masaajidka ka istaagay yemshi asigoo soconaya faatbacahu abu hurayrata basara abu hurayra ninkaa araggiisa ayuu raaciyey xataa kharaja min almasjidi ilaa ninkaa uu masaajidka ka baxay فقال أبو هريرة أبو هريرة وعيد أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نين كان أبو القاسم وعاسيب أبو القاسم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي عاسيب رواه مسلم إلا بعذر بكسر ريبا الإمام النووي هذا وقفك عذر دار ليه هي وبناته سيدا إنه يعني حاجة قد شو باهي وحي لمده لكن أصلا وحدنا لهين وحاجة لهين markuu adinka dhaco kadib masaajidka hadduu ka baxo faqad casaa abalqaasim sala allahu caleyh wasalam qofka waa qof nebiga caasiyey baabu karaahati raddi rayxaani ligayri cudrin wuxuu baabu yahay karaahiyada in la celiyo rayxaanta ligayri cudrin arayxaan waxay yidhahdeen culammadu arayxaan mufradkaydu horta waa rayxaana arayxaanatu waxay yidhahdeen waa nabtun tayibu raa'ixa waa nabti waa geed yaroo dhulka ka soo baxa oo raa'ixadiisu ay wanaagsan tahay min anwaaci almashmuumi oo ka mida waxyaabaha la carfiyo reexaanada waa la yaqaanaa waa caleemo carfaaya oo dadka qaar waxay sameeyaan masaajidaday keenaan dadka qaar masaajidaday keenaan qaarkood madaxay gashanayaan cimaamadaha ama koofiyaday gashtaan ayagoo markaa caraftaasi udgoonkaasi raba rayxaana baa la yidhaahdaa lama celiyo cudurdaar la'aan in la celiyo waa makruuh haddii qofki ku siiyo ku yidhahda reexaanadan hoo waa laga qaataa hi laguma celiyo ilaa haddii hadda cudurdaar jiro oo raa'ixadeeda ay ku dhibayso iyo wixii la mida markaa cudurdaar waa waa kugu bannaan tahay inaad iska celiso guud ahaanna nebiga sala allahu calay wasalama waxyaabaha udgoon ma celi jirin catarka iyo diibka qofka uu marsanaayo haddii xataa nebiga loo mariyo ama la siiyo nebiga salى الlaه عليه وsلم iskama celi jirin sida dabeecadiisa ahayd can abi hurayraةa radي الlaه canهu qaala wuxuu yhi qaala rasuulu الlahi salى الlaه عليه وsلم man curida عalayhi rayxaanu qofkii rayxaan loo bandhigo falaa yarudahu yuusan celinin faإnahu rayxaantu khafiifu اlmaxmali qaadideedu waa khafiif oo culays ma lahan طayib الriixi udgoonkoodina waa wanaagsan yahay qaadashadeedu culays kuguma hayso oo waa laanyar wax yaroo maaragtay qofka uu qaadi kara way ama uusan dareemaynba inuu haaye in kale waa khafiifu lmaxmal raa'ixadeedana waa wanaagsan tahay buy si uusan celinin marka rawaahu muslim can anas bni maalikin radi allahu canhu ana nabiya sal ly slama kaana laa yaruddu tiiba nebiga calayh salatu salaam tiibka ma celi jirin rawaahu lbukhaariyu baabu karaahati اlmadxi fi lwajhi wuxuu baabu yahay in la karaahiyeysto ammaanta fi lwajhi qofka asigoo soo jeeda wejigiisa laga ammaanayo waa makruuh waxay makruuh u tahay liman khiifa calayhi mafsadatun qofkii mafsado looga baqaayo oo min icjaabin wa naxwi oo ah inuu iscajab geliyo iyo wixii la mida wa jawaasihi wuxuu kaluu baabu yahay inay ammaantu bannaan tahay in qof la ammaano asoo weliba ku hortaaganna aad ammaanto inay bannaan tahay laakiin waxay u bannaan tahay liman amina daalika qofkii arrinkaa ka aamin noqda fii xaqihi asiga xaqiisa ama liman umina daalika qofkii looga aamin noqdo arrinkaa fii xaqihi bimacnaa waa qof aan laga baqaynin inuu ku fidnoobo way bannaan tahay in wejigii laga ammaano labada arrin wuxuu u jamcinayaa alimaamu الnawowi raximahullah asaa gadaal ka sheegi doonee waa jamcun bayna aladila adilada ayuu ku jamcinaya nusuusta waxaa ku soo aroortay iyo axaadiida qaar reebaysa in qofka hortiisa laga ammaano axaadiid kaloo waxaa soo aroortay dadka qaar wejigooda laga ammaanay oo ayagoo taagan oo maqlaaya nebigu ammaanay salى اllahu عalيه wasalam maxaa lagu jamcinayaa marka waxaa lagu jamcinayaa sida nawowi u baabeeyey qofkii looga baqayo inuu ku fidnoobana la ammaani maayo qofka arrinkaa aamin looga yahoo lagu kalsoon yahana waa bannaan tahay in asiguu maqlaaya la ammaano can abi muusa alashcari radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samica annabiyu sala allahu alay wasalam rajulan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqlay nin yutnii calaa rajulin nin kala ammaanaya wa yudriihi ku xeel dheeraanaya fi lmidxati ammaanta faqaala wuxuu yidhi ahlagtum waad halaagteen aw qaطactum dahra rajul ama ninka dhabarkiisa ayaad gooyseen buu yidhi muttafaqun calayhi wاlإطrاaءu almubaalagaةu fi اlmadxi waa ammaantoo lagu xeel dheeraado وcan abi bakrata radi allahu canhu ana rajula dukira cinda الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam nin baa nebiga agtiisa lagu sheegay faأtnaa calayhi rajulu khayra nin baa wanaag ku ammaanay faqaala الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam nebigu wuxuu yidhi wayxag qaطacta cunuqa صaaxibik war hoogaage wuxuu yidhi saaxiibkaa qoortiisa ayaad goysay buu yidhi yaquuluhu arrinkaasi nebigu waa dhahaya miraaran dhowr jeer waa ku celceliyey wuxuu yidhi markaa in kaana axadukum maadixan axadkiin hadduu yahay mid ammaanaya laa maxaalata haddii laga maarmaan iyo shakila'aani ay tahay inuu ammaanayo uusan ka hari karin inuu saaxiibkii ammaano falyaqul ha yidhaahdo axsibu kada wa kada sidaa iyo sidaa inuu yahay ayaan u malaynayaa in kaana yaraa annahu kadalik hadduu u arko inuu sidaa yahay hadduu wuxuu ku ammaanayo u arko inuu ehel u yahay wuxuu leeyahay waan u malaynayaa inuu sidaaya sidaa yahay waxasiibuhu allah xasiibkiisa iyo midka xisaabinayana waa allah subxaana wa tacaala walaa yusakaa cala allaahi axad walaa yusakaa cala allaahi axadan ilaahay subxaana wa tacaala qofna looma ammaano ilaahay asaa ku aqoon badan cidda ammaan mudan iyo ciddaan mudnayn ilaahay asaa ku aqoon badan subxaana wa tacaala adiga marka waa inaad tidhaahdo axsibuhu kadalika wallaahu xasiibuh hadday laga maarmaan tahay inaad ammaanto qofkaasi متفق عليه وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أنا رجلا nin جacaل wuxuu guda gelay يمدxu cثmaan inuu cثmaan ammaanayo أنا رaجuلا nin جacaلa wuxuu guda gelay يمدxu cثmaaنa cثmaan inuu ammaanayo cثmaan بن cafاan رadي الله عنه فacamid المقداadu مقdاad waa u qasday yani agg ag yani jiho u baxay oo u qasday faxaaa fajaha calىa rukbatayh labadiisa jilbood ayuu ku fadhiistay waa jilba jabsaday miqdaad wa kaana rajulan miqdaad wuxuu ahaa nin dakman weyn nin cayilan uu ahaa weyn fajacala wuxuu guda galay yaxduu fii wajhihi اlxasbaa ninkii cuhmaan ammaanayey wejigiisa inuu qururax ama dhagaxdan yar yartaa uu ku firdhiyo ayuu bilaabay miqdaadaa bilaabaya ciidow inta dhulka ka qaatay dhagax shawlaa uu ku jiro ayuu ninkii ku tuuray uu ku firdhiyey faqaala lahu cumaan cumaan baa wuxuu ku yidhi miqdaad maa shaanug xaalkaagu waa maxay miqdaadu maxaa dhacay macna faqaala wuxuu yidhi miqdaad ina rasuula اllahi sal ly slm qaala nebigu wuxuu yidhi idaa ra'aytum اlmaddaaxiin haddii aad aragtaan kuwa ammaanidda badane dadka ammaana faxuu fii wujuuhihim turaab wejigooda ciid ku firdhiy uu yidhi nebigu sal ly slm marka amarkaasaan fulinaya buu leeyahay faxduu fii wujuuhim turaab xadiidkaasuu ku camal falay rawaahu muslim qaala الnawowi raximah اllah fahadihi اlaxaadiiثu fi اnnahyi axaadiidtan waxay ku soo aroortay fi اnnahyi waa reebidda la iska reebay ammaanta qofka in wejigiisa laga ammaano wa jaaءa fi اlibaaxati arrintaasi inay bannaan tahana waxaa ku yimid axaadiiثu kahiiraة صaxiixa axaadiid fara badan oo saxiixa qaala اlculamaau culammadu waxay yidhaahdeen وطريق الجمع بين الأحاaديiث طريق أحاadiiثa lagu جaمcinayo أن يuقaaلa waa in la yihahdo in كاana الممدوuحu عindahu midka la ammaanayo hadday agtiisa ay tahay كamaaلa إiمaaن ويقيiن يعني iimaan kamaal يعني iimaan iyo يقيiن iimaan dhammaystiran iyo يقيin dhammaystiran hadday agtiisa tahay وaرiياadaة نفسi iyo نف tababaran oo lagu tababaray تواaضuعa lagu tababaray calىa طاacaة اللaه waa macrifa taama iyo garasho taama hadday agtiisa tahay bixaydu meel laa yaftatinu uusan ku fidnoobayn ammaantaas walaa yaktaru bidaalika arrinkaana uusan ku kadsoomayn walaa talcabu bihi nafsuhu naftiisana aysan ku ciyaaraynin falaysa bixaraamin ammaantu markaa la ammaanaya xaaraan ma aha walaa makruuhin makruuhna ma aha wuxuu leeyahay nawowi raximahullah waxaa lagu jamcinayaa axaadiidan in la yidhaahdo qofka la ammaanaayo hadduu yahay qof iimaankiisa iyo yaqiintiisu ay sarrayso tababar iyo laylin nafta la layliyana leh oo nafta lagu layliyay calaa taacati illaah qofkana uu og yahay naftiisa waxa ay tahay macrifo taama iyo aqoon taamana uu leeyahay macrifadaas iyo layliskaas iyo iimaankaasna uu gaarsiiyo heer uusan ku fidnoobayn ammaanta la ammaanayo maadaama naftiisa iyo dacfigeeda iyo naqsigeeda uu ogyahay walaa yaktaru bidaalika arrinkaasna uusan ku kadsoomayn walaa talcabu bihi nafsuhu naftiisana aysan ku ciyaaraynin ayadoo arrimaha u soo maraysa hadduu sidaa yahay falaysa bixaraamin walaa makruuh in la ammaano xaaraan ma aha makruuhna ma aha wa in khiifa calayhi shay-un min haadihi alumuur haddii looga boqo shay arrimahan ka mid ah oo aan inuu arrinkaa ku fidnoobo inuu ku kadsoomo inay naftiisa uga faa'iidaysato qofkaasi inuu ammaantu ku baadiyoobo kuriha madxu waxaa la karaahiyaystaa buu yidhi in la ammaano fii wajhihi wejigiisa in laga ammaano fii wajhi waxaa laga wadaa waa fii xadratihi bimacnaa waa asigoo joogaa loola jeeda karaahatan shadiida karaahiyad daran ayaa la karaahiyaystaa buu wa calaa hada tafsiili tafsiilkan ayaa tunazalu alaxaadiidu almukhtalifa waxaa lagu dejinayaa buu yidhi axaadiidta iskhilaafsan fii daalika arrinkaa isku khilaafsan tafsiilkaana lagu dejinaya axaadiidta wmima jaaءa fi اlibaaxati waxaa ka mid ah axaadiidta bannaanaanshaha ku yimid ammaanta qofka wejiga asagoo jooga la ammaanayo nusuusta ku timid waxaa ka mid a qowluhu salى اllahu عalayhi waslama liabi bakrin qowlkii nebiga calaه الslat slam uu ku yidhi abu bakr radi allahu canh arjuu an takuuna minhum waxaan rajaynayaa inaad ka mid noqoto ayaga markuu yidhahdo rasuulka ilaahi ma jiraa albaabada sideedda ah qof looga yeerayo nebigu wuxuu yidhahdo nacam waarjuu an takuuna minhum haa buu yidhi waxaana rajaynayaa abuubakarow inaad adiga ka mid taha waa ammaan weyn wa ay min aladiina yudcawna min jamiici abwaabi اljanna yacnii kuwa loogu yee looga yeeraya albaabada jannada dhammaantood lidukhuulihaa si ay u galaan gelitaankeeda awgeed wa fi lxadiidi alaakhar xadiid kale waxaa ku jirtay lasta minhum ay lasta min aladiina yusbiluuna usurahum kama mid tihid kuwa maryahooda jiidaya khuyalaa'a kibir iyo isjejebin darteed u jiidaya macnaa maradaa hoos uga dhici jirtay maadaama uu sima yaraa abu huree abu bakr radia allahu canh marka marada uu soo qaato ama uu sito mararka qaar hoose uga dhacaysa asigana waa la jihaadayo waa celinaya dhiciddaasi marka hoos ay u dhacayso ayuu wuxuu ka baqay inuu galo axaadiida ku soo aroortay fi lisbaal nahyigeeda nebigu wuxuu yidhi adigu kama mid tihi wa qaala sala allahu calay wasalam licumar nebiga calayh slat slam cumar wuxuu ku yidhi maa ra'aaka shayطaanu saalikan fajan ilaa salaka fajan hayra fajik cumarow kuma arko shayطaan adigoo maraaya meel waddo ah ilaa salaka fajan hayra fajik ilaa wuxuu maraa waddo aan waddadaada ahayn walaxaadiidu fi libaaxati kaiira axaadiidta ku soo aroorta arrintaani inay bannaan tahana waa badan tahay waqad dakartu waxaan sheegay buu yidhi jumlatan koox oo min aطraafihaa axaadiidta aطraafteeda iyo qaybaheeda yani ka mid ah fii kitaabi اladkaar kitaabka la yidhaha aladkaar ayaan ku sheegay buu yidhi khulaasada marka waa sida uu sheegay alimaamu الnawowi raximah اllah qofka in wejigiisa laga ammaano waa bannaan tahay mudlaqan la dhihi maayo mudlaqan ma bannaana la dhihi maayo laakiin qofkaa la kala qaadaya ma yahay qofkan qof looga baqaayo inuu ku fidnoobo ammaantan mase waa qof naftiisa hanan kara hadduu ku fidnoobaya la ammaani maayo haddii uusan ku fidnoobayna way bannaan tahay in la ammaano wاllahu aclam wslى اllahu عalى nabiyina mxamed wعalى aalihi وaصaxbihi aجmaciin